waxaannu hadalkan idinku nimi waxa weeye inaannu u dhowaanno ciidanka iyo xaaladiisa in kastoo aannu ka warhaynay oo saacad walba madaxdiinnu nooga warramaysay xaaladda ciidanka haddana inaannu indhahayaga ku aragno oo u dhowaanno baannu u soo kacnay ujeeddada ugu weyni taasay ahayd codkii iigu xigay kan weeye qaybtaa sagaalaad baan ka bilaabay colalka qaybtana waa wada marayaa waxaana rabaa inaan ciidankaa bala u dhowaanno baahidooda iyo isna aragno weeye ujeeddada aan u socdaa salaanna ugu nimaadno waa idinla joogaynaa ayaamaha kan si fiican baynu isu waraysanaynaa si fiican baannu xaaladihiinna u darsaynaa gobolka kan waad ogtihiinoo maantay cadow badan baa ku soo wajahan xaalad dagaal buu gobolka ku sugan yahay ninna looga sheekayn maayo cadow isbahaystay waayna ku soo wajahan ciidan gobolladaas waqooyi maamulka ka taliya ay soo wadaan iyo shabaab oo labadoodu aanay kala harina wada socdaan dad baa waxay yidhaahdaan jeegaan baa maamulkaas waqooyiga ahi ku dhisan yahay jeegaantana waxay u yaqaaniin habar jeclo iyo habar awal jeegaantu hadda habar jeclo iyo habar awal maahna waa somalilan iyo shabaab oo wada socda taasaan anagu hadda jeegaan una arkaynaa waxayna ku soo wajahan yihiin waxaa weeye deegaankeenna deegaankeenna ay ku soo wajahan yihiin annagu ninna duullaa kuma jiro ninna cod samaysan mayno dhulkayagii baannu joognaa haddee nin dhulkiisii la dancaayo oo iska fadhiya ceeb ka weyn oo haystaa ma jidho ninkaa dabcayaa gurigaaga oo aad uga maaro weyday laba inuu yahay mid layskuma hayo inuu waalan yahay iyo nin haddiisi gasho inuu yahay laakiin waxa yaab leh ninka deegaankiisii lagu soo loo soo lagu soo socdo oo loo soo goodinaayo oo iska fadhiyo sugaaya adduunka wax ka dhaca maaha soomaali dawlad bay ahayd ummad midaysan bay ahayd burbur baa dhacay nin walba deegaankiisii buu tegey war nin walba uu deegaankaagii ku sugno u baanu leenahay oo deegaankaagii maamul iyo nabad iyo ummaddaada wax ugu qabo innaga cadowgaas aynu ku soo wajahan gobolka xaaladaasu ku jiraa in loo tooso iyo gobolka diyaargarow waa laga maarmaan inteennaas iyo intayna ka badan bay sugaysaa hawshaas de waxaa loo baahan yahay in loo diyaargaroobo duruufaha jira iyo xaaladaha lagu sugan yahay kulli waa ognahay oo haddee qoriga iyo xabadda iyo midna qiimo ma laha haddaan qofku qof ka sita hadduusan qiimo lahayn qiimo ma laha waxaa loo baahan yahay in moraalkeennu aad u sarreeyo inaynu niyad xoog la leenahay baa loo baahan yahay arrintaas ayaan rabnaa ciidanka halkaa jooga inay niyadda ku hayaan diyaargaroobaan baanu doonaynaa wixii aannu ka qaban karno wixii dhibaatooyin ah iyo duruufo ah iyo caqabado ah ama baahiyaa oo jira waxba la hari mayno gobolkaasina xaalad dagaal inuu ku sugan yahay waa ogna waxaa loo baahan yahay gobol kasta oo puntlandihi maanta inuu xaaladdaas indhaha ku hayo taas waa middaas midda labaad waxaa weeye magaalada tanaynu joogno waa magaalo gaaray noole waa caasimaddii gobolgobolkeena haddii caasimaddii haddii gacanta layna kaga dhigo wax inoo haray ma jiraan wax inoo haray ma jiraan meesha la yidhaahdo xingalool iyo dhahar iyo rad iyo midigalo iyo maxaan kuu sheegaayey mar haddii caasimadda casli ah haddii caasimadda gacanta lagu dhigo waa khalaas weeye waxaan kaloo idiin sheegayaa magaalada tani maaha keliya caasimada tanaag maaha waxaan u malaynayaa maqashe oo raaliyaasha ka maqashee magaalada tani waa caasimaddii labaad ee puntland weeye dhammaanteen xil baayna ka saaran inaynu daafacno xil baayna ka saaran